habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda habeennimo ee v o a qaybta afka soomaaliga
waa fiidnimo jimco ah bisha maarjina waa saddex iyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo labiyo labaatanka mitirban waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan f m-yada magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi iyo jabuuti idaacaddayada fiidnimo waxaa idiin daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mida al-shabaab oo sheegatay weerar ka dhacay gudaha dalka kenya dhacdada waxay ahayd rasaastay ku bilaabeen iyo gantaallo inay ku gudaan degmahoodii wax meelo la dhigay ma ahayn waa unbasuufiyaal qoryaal boogayaal ah way ka baxsadeen dib bay ugu noqdeen meelihii ay ka yimaadeen bay dib ugu noqdeen baa la yidhi ciidamadii gurmadka ah oo madeera ka yimid iyo kuwa xelwa ka tegey ayaa ku raad jira diyaarada iyo ciidamaha ku tartajiya ilaa hadda waa lagu raad maqan yahay waxaad kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ee bentagonka ayaa xaqiijisay in duqayn dhinaca cirka ah ay shalay ka fulisay soomaaliya taasoo lala bartilmaameedsaday madax ka tirsan ururka al-shabaab saraakiisha maraykanku waxay sheegeen inay qiimeynayaan khasaaraha weerarkaasi dhinaca kalena ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda saacadihii hore ee jimcaha maanta ah weerar ka dhacay ama loo geystay kolonyo baabuura oo u socota agaarka tuulada carabiya ee waqooyi bari kenya ugu yaraan saddex qof oo laba ka mida ay yihiin ciidamada booliska kan kalena uu ahaa sarkaal ka tirsan golaha degmada mandheera ayaa ku dhintay weerarkaasi gaadmada ah oo maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen kolonyo baabuura oo galbinaysay gudoomiyaha mandheera cali roba gudoomiyaha waxaa la sheegay in weerarkaasi uu ka badbaaday waxaase ku dhaawacmay lix qof oo kale waxaana weerarka ku gubtay baabuur ka mida kolonyada oo ka koobnayd afar baabuur oo kusoo jeeday degmada ceelwaaq kenya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa jimcahan safar ku gaadhay dalka masar si uu uga qayb galo kulan xagga dhaqaalaha ku saabsan oo ay ujeeddadiisu tahay in si weyn loogu soo jiito maalgashadayaasha shisheeye ee dalkaasi uu jahawareerka siyaasadeed ka taagan yahay kulanka saddexda maalin soconaya ayaa waxaa ku jira amni adag oo loo helo magaalada dalxiiska ku wanaagsan ee sharmashiikh oo ku taala gacanka badda cas ee gobolka sinai gobolkaasi ayaa hoy u ah fallaago taasoo gacanta gacan ka geysata in ay dhaqaalaha dalka masar ay curyaamiso maleeshiyada saldhigoodu yahay sinai kuwaas oo sheegay inay daacad u yihiin isis ayaa qaaday mawjado weeraro culus ah tan iyo intii madaxweynihii hore masar xilka laga tuuray kaas oo milatarigu uu sanadkii labada kun iyo saddexiy tobanka awoodda dalkaasi la wareegay madaxweynaha masar cabdifataax al siisi ayaa isku dayaya in uu muujiyo in uu xad u yeeli karo rabshadaha oo uu soo jiidan karo maalgashadayaasha shisheeye kuwaas oo uga dhowrsaday waddanka xiisadaha siyaasadeed ee ka taagan ciidamada amniga ee dalka ciraaq ayaa sii xoojiyey maanta oo jimcaha duulaankooda markaasi ay ku doonayaan in ay dib ugu qabsadaan magaalada tigriid oo la sheegay in qaybo ka mid ah dhulka ay ka baxayaan ama qayb ka mida dhulkaasi ay ka baxayaan faraha mintidiinta daacish saraakiisha baqdaad ayaa muujiyey kalsoonida ay ku qabaan inay si buuxda ay dib ula wareegaan magaaladaasi oo uu ku dhashay madaxweynihii hore ee ciraaq sadaam xuseen oo ah mid istaraatiiji ah in ka badan soddon kun oo askari oo ay taageerayaan xubno ka tirsan shiicada iiraan ayaa ku hareereysan magaalada tigriid iyadoo gacanta ku dhigay qaybo dhowr ah oo ka mida magaalada inkastoo aanay ilaa iyo hadda aanay si rasmi ah u cadeynin halka ay gaareen ciidamada duulaanka wadajirka ah ayaa galay toddobaadkii labaad iyadoo horena ay u hakiyeen toogasho meel fog ah iyo weliba dabinno ay dhigeen mintidiinta daacish oo miinooyin ahaa wasiirka gaashaandhigga ee ciraaq khaalid al obeydi ayaa sheegay in howlgalkaasi si dhaqsiyaha u xoogaysan doono isbahaysiga maraykanka ayaa waxa uu wadaa duqooymihiisa ka dhanka ah xagjirintaasi madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa cambaareeyey toogashadii labada ka midka ah labada sarkaal ee ka tirsan booliska ferguson oo lagu eedeeyey in ay sameeyeen sinjisooc gobolkaas missouri ka samaynayaan wuxuuna ugu yeedhay falkaas inay dembiilayaal geysteen isaga oo intaas raaciyey in dadkii falkaas geystay loo baahan yahay in lasoo xidho isagoo la hadlayay barnaamij xili dambe oo habeenkii ah dalkan maraykan ka soo gala ayuu madaxweynuhu sheegay in aysan jirin qiil loo heli karo toogashada booliska islamarkaana waxa uu xusay in loo baahan yahay in aan arrimaha la isku khaldin goor sii horreysay ayaa xer ilaaliyaha guud ee maraykanka eric holder uu ugu yeedhay weerarkaas aroortii khamiista dhacay mid gaadmo ah isagoo xusay in dhagarqabihii geystayna uu ahaa nacas raqiis ah
halka warkaasaad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington sidii aad warkaba ku maqlayseen dabley ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday kolanyo baabuura oo galbinaysa gudoomiyaha gobolka mandheere ee waqooyi bari kenya cali rooba gudoomiyaha waa uu ka badbaadan weerarkaasi hase yeeshee saddex ka tirsan dadkii la socday oo ay ku jiraan laba askari oo ciidamada amniga ayaa ku dhinta weerarka ugu yaraan lix kalena waa ay ku dhaawacmeen kolonyada ayaa ka timid mandheere waxayna kusoo jeeday ceelwaa kenya ismaaciil xuseen farjar ayaa weerarkan ka wareystay gudoomiyaha degmada ceelwaa kenya ibraahim guuleed aadan wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen walaale waxay wax u dhaceen gabanaga gabanaga madheera oo soo socda hagaajisi u galeen oo inta u dhexaysa nasi iyo carabiya waan gartay marka ceelwaaq buu gudoomiyuu soo socday govarnarku ha gabanaga wuxuu usoo socday ceelwaaq marka xagguu ka yimi wuxuu ka yimi madheera mandheera marka khasaare maxaa ka dhashay jidgooyadaa loo galay jidgooyadaas khasaaraha ka dhacay waxa weeye saddex qof ayaa ku dhimatay lix qofna waa ku dhaawacmeen ma garad marka saddexda qof maxay ahaayeen saddexda qof waxa waye laba waa askari laba askari waay nin nin shacba way oo awalna ahaa madaxa oo wuxuu ahaa council u ahaa oo ceelwa ka ahaa waa meel la yidhaahdo kutulow meel meel la yidhaahdo kutulow ayuu wuxuu ahaa council ka ahaa oo haddana chairmanka guud uu ahaa oo madera chairmanka guud wuxuu ahaa kansalayaashu uu ahaa chairman
guddoomiye u ahaa counsilska mandera ha marka hore sanadkii hore sanadkaa ma ah horuu ka ahaa marka hadda iyagoo soo socda gobornaga wafdiga gobona la socday kamid ahaayeen marka isagiina waa ku dhintay laba askarina waa ku dhinteen oo gaari oo la gubay gaarina waa gubtay gaari oo jaad gaari oo jaadkana waa raadeen ma garad dad ka dhaawacmay yaa ku jira oo lixdan qof aad ii sheegtay inay dhaawacmeen waxaa ku jira saddex waa askari ninna waa chief oo ceelwaaq townka ceelwaaqa weye borow baa la yidhahdaa waa chief senior chief wey waan gartay labana dad shicib oo haween haween weye laba laba nin laba haween oo daawacooda fudud weye waxaad ii sheegtay gaadhi ka midna inuu gubtay gaadhi ka midana ay kooxdani qaadatay gaadhiga ayaa lahaa ay qaateen
gaariga waa kabeer kuwa qaad jaadka qaada wey kuwa jaadka qaada marka waftigu ka mid ahaa
maya wuxuu u socday madheera uu jaadka u waday waa dhacdaduu la kulmay isagana dhacdaduu la kulmay marka dadkan weerarka soo qaaday waa iyo
dadka kolley see hadda sheeganayaan waa qoladii al-shabaab oo awalba dadka inay inay qashaan lagu yaqaano wey shabaab wey
waan garta iyaga maxaa khasaare soo gaadhay
wallahi ma weli ma aanan kulley wax khasaare iyaga gaadhay weli ma aanan helin laakiin waana baaritaan baan ku dhex jirnaa ciidamada dawlad ciidamada militariga kenya ayaa ku maqan baaritaana loogu maqan yahay laakiin ilaa hadda waxa dhaawac ama wax khasaare iyaga gaadhay ma hayno marka ma miinooyin bay dhulka dhigeen ma rasaas bay ku bilaabeen oo rasaas baa la isweydaarsaday bal haddaad dadka sawir yar ka siisid sidii dhacdada ilaa hadda macluumaadkaad ka haysaan
dhacdada waxay ahayd rasaas bay ku bilaabeen iyo gantaallo inay ku ridaan baasuukiyaal inay ku baasuukiyaal iyo qoriyaal bay waan gartay ma ogi wax meena la dhigay ma ahayn waa un baasuukiyaal iyo qori qori qoriyaal boogayaal ah marka iyagu kooxdan markii dambe goobta may ka baxsadeen mise goobtii bay ku sugnaayeen iminka maxaad war ka haysaan ilaa hadda
way ka baxsadeen goobtii way ka baxsadeen dib bay ugu noqdeen meelihii ay ka yimaadeen bay dib ugu ugu noqdeen baa la yidhi ciidamadii gurmadka ah oo madheera ka yimid iyo kuwa celwa ka tegey kulli markay meesha isugu imaadeen waa iyagu ay ka baxsadeen ugu noqdeen baa la yidhi meelihii ay ka yimaadeen bay dib ugu noqdeen ciidamadii ciidamadii kenya ayaa ku raad jira diyaarada iyo ciidamaha ku daafsan jira ilaa hadda waa lagu raad maqan yahay guddoomiyihii iyo waftigiisii intii ka aan waxba soo gaadhin xaggee ima ku sugan yihiin
waxay ku sugan yihiin degmada ceelwaaq oo dhanka kenya ceelwaaq dhanka kenya ay ku sugan yihiin hadda waa hadda dhow waa wada joognayba waan gartay marka kenyay soo gaadheen howlahoodiina ceel waa qaybtoodii kenyay soo gaadheen ha- howlahoodiina way wataan
howlahoodana way wataan hadda caasitaankii ninka dhintay oo ninka dhintay caasitaankiisa ay ku jiraan waana nabad qabaan wax oo- intaas oo khasaarahaas kale moogii nabad buu qabaa gabanaga madera
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada ceelwaaq kenya ibraahim guuleed aadan oo qadka telefoonka ugu warramaya ismaaciil xuseen farjar oo washington jooga
cawaysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan waxaa laanta afka soomaaliga ee v o a soo gaadhay cabashooyin ay soo direen qaar ka mid ah dhegeystayaasha v o a ka dhegeysan jiray websaydyada soomaalida qaar ka mid ah cabashooyinkaas oo lagu sheegay in markii meelihii hore loogu talagalay idaacadda maalinlaha ah loogu tago barnaamijyo baxay toddobaadkii hore haddaba waxa aan dhegeystayaasheenna qiimaha leh u sheegaynaa in mar walba barnaamijyada laanta afka soomaaliga ee v o a iyagoo cusub aad ka dhegeysan kartaan websiteka laanta afka soomaaliga ee v o a oo ciwaankiisu yahay v o a somaly com mahadsaned ismaaciil markana waa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka maxamed cabdi sandheere ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka khamiistii shalay waxaa ururka al-shabaab oo weerar ku qaaday guriga uu magaalada baydhabo ka degan yahay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan weerarkaas ayaa waxaa ku dhintay debladii falka waday iyo dad kaleoo shicib iyo askarba isugu jira ma aha markii ugu horraysay ee weerar sidan oo kale ahi uu magaalada ka dhaco bilihii la soo dhaafay waxaa weeraro gaadmaa lagu dilay culammo diinta islaamka ah oo deegaankaasi magac ku lahaa waxaa kale oo jira weeraro uu ururku ka fuliyo goobo magaalooyinka waaweyn ka baxsan maxaa haddaba ururka weeraradan u fududeeya gobolka koonfur galbeed oo dhowaan la dhisay muxuu kala mid yahay amaba kaga duwan yahay maamul goboleedyada kale ee jira marka laga hadlayo arrimaha amniga iyo la tacaalidda ururka al-shabaab qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan barnaamijkeenna faaqidaadda ee toddobaadkan kaga hadli doonaa waxaana igala qaybgelaya cabdifataax maxamed ibraahim geesey wasiirka amniga ee maamul goboleedka koonfur galbeed brofesor cabdiraxiim macalin yarow oo ka mid a ururada bulshada rayidka ah ee gobolka baay wasiir geesey iyo brofesor yarow waxay labaduba ku sugan yihiin magaalada baydhabo khadka telefoonka ee magaalada nairobi waxaa isna ku jira kolonel cabdiqaadir sheekh maxamed cali timajilic oo arrimaha amniga ka faallooda waxaana hadalka ku horeynaya wasiirka amniga maamul goboleedka koonfur galbeed cabdifataax geesey bismillahi raxmaan raxiim sandheer adiga iyo dhegeystayaasha iyo saaxiibada kale ee dooda maaragtay ee ila wadaagayo maaragtay waa idin salaamaya salaam kadib guud ahaan amniga ee dhulka maaragtay soomaaliyeed ama geyiga soomaaliyeed min curif ilaa curif ayaa maaragtay aada isaga liita waad ogtihiin dhibaatada ka jirta gaar ahaan koonfur galbeed waxay ka mid tahay gobolada koofureed ee soomaaliya ee dhowr iyo labaatankii sano ugu dambeysay dhibaatooyinkii isixixigay ee kala macnaha iyo kala ujeedada iyo kala aragtida ahaa ee ugu dambeeyay midda hadda lagu jiro ee nimankan ee sharwadayaasha oo nabaddiidka oo al-shabaab la baxay laakiin sharwadayaal oo al-ashraar annaga aan u naqaano ay wadaan deegaanada koofureed kuwa maaragtay een dhinaca amniga runtii een aada ugu liito oy nimankaas maaragtay ee raadkooda ama aasaartooda ay ku dambeyso oy weli aysan ka ba-in ayaan maaragtay ka mid nahay ade kolley annagu maamul ahaana sida hadda adigina ka warqabtaan waa urdun oo bilow oo kollow dhashay marka intaas waa muhiimadda guud ahaan dee amniga maaragtay dhibaatooyinka goboladaas iyo koonfureed ay qabaan ayuu la qabaa oo waxayna ka mid yihiin kuwa maaragtay ee runtii ugu daran mid kale waxaan rabaa maaragtay guud ahaan inaan dhegeystayaasha idinka maaragtay aan idinla wadaago dadka ku nool koonfur galbeed waa dad nabad jecel waa dad nabadeed waa dad xoolo dhaqata waa dad beeraley waa dad kalluumaysi waa dad dhulkooda iyo beerahooda iyo badooda ku mash
soomaaliyeed maaragtay u dhalanin oon u diirnahayn oon u danqanayn oon ku dad ahayn oo bahalaha ay u soo minguuriyeen ay u soo koobigaraeyeen waa ay dhibaatada haysato iyo amni xumada haysata laakiin dadka guud ahaan waxay musamim ku yihiin ama maaragtay committed ku yihiin inaysa dhibaatadaas nabadgelyo xumo ku sii jirin waan gartay aan u tago cabdiraxiim macalin yarow ee, waxaad ku nooshahay magaalada baydhabo xilliyadii dambe waxaa ka dhacayey ee, dilal qorshaysan oo shuyuukh magac ku lahaa gobolka ee, dhowr ka mida lagu dilay iyagoo weliba ka soo baxay ee, masaajidada haddaad tihiin shicibkii deganaa ee, gobolka ee, maamulka cusub ee, waa maamulka cusub ee koonfur galbeed maxaad dareentiin dhinaca amniga markaad ka hadlaysid waxaan salaamayaa v o a waxaan salaamayaa taxadara dadka ku jira iyo ummadda soomaaliyeed dhammaan meel kasta ay joogto Eh, ka hor intaanan eh, arrintaas eh, ka hadlin waxaan jeclahay inaan hoosta ka xariiqo eh, amni sugidda wax la yidhaahdo Eh, ama amniga horta ku amniga waa baahida labaad oo qofka baniaadanka uu qabo oo ayaa ayaa uu yahay eh, almujuu aladi atcamahu min juucin wa aamanahu min koof macnaha nolosha laga soo tago amniga ayaa ah eh, baahida labaad oo qofka baniaadanka uu tabayo uu uu- uu u baahan yahay Eh, markaan eh, fiirino amniga iyo sugiddiisana Eh, waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo sugidda amniga ama amni sugidda waa aqoon gaar ah oo la barto heena herar eh, aqooneed oo kala tareeya eh, ha lagu kala badiyo oo waxay ku xiran tahay intelligenciga dadka ama lugga markaas dadka eh, loo xuso inay amni sugaan Eh, aragti ahaan iyo geeri ahaanna waa loo bartaa waxaa eh, inta badan la baraa eh, qeybaha kala duwan ee ciidamada military ha noqdo booliis ha noqdo firdoon ama mukhaabaraat ha noqdo intaas oo oo lagu daray garsoor caaqil ah oo muxuu ahay eh, eh, eh, adag eh, oo oo oo yeesha muxuu ahay wada shaqayn yeesha Eh, laba iyo aqoon oo isbe- isu bedesha weliba aqoon oo ma aha taagan aqoon isla bedeleysa wadciga iyo iyo iyo xaaladda isla bedeleysa ee la siiyo facility oo oo lagu facility gareeyo qalab gaadiid dhaqaale moral iyo dhaqan wanaag ayaa noqon karaa jihaaz ama system ee sugi karaa amni meel ama degmo ama gobol ama ama qaran ama qaarad haddii ilaa eegno taas waxaan rabaa inaan fikir guud ka siiyo ee sugidda amniga nooca uu yahay markaan usoo noqdo ee arrimaha amniga iyo xaaladda amni ee bay ama gobolada saddexda gobol ee bay Bak- ee bakool iyo iyo iyo shabeellada hoose uu baydhabo weli ani waxay la tahay waxaa laga xukumaa ee, muqdisha laga xukumaa oo ciidanka meesha jooga hadday yihiin military hadday yihiin nabadgudis hadday yihiin qeybaha kala duwan ee ciidamada muqdisho ayay ka tageen oo xamar ayaa ayay hoos imaan jireen maamulka hadda masuuliyiin waa maamul iska xooggan ah oo maaragtay marka ay waxaan la wadaagnaa oo aan la qabnaa xaaladda muqdisho ayaan la qabnaa taas ayaan ayaan ayaan kala midnahay waan gartay colonel cabdiqaadir eh, timo jilic eh, adigoo khibraddaada dhinaca eh, ciidanka eegaya xaaladda amniga koonfur galbeed marka loo barbardhigo gobollada kale ee soomaaliya sidee bay tahay alxamdulilaahi rabilcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi salaam dabadeed walaalayaal ee tireedaba nabadgelyada waxaa fura u ah waxaa jira xidmad military ah ama ee, ee, dagaal ah oo la yidhaaho nabad ma rabtaa haa dagaal u diyaar garow taas macnaheedu waxaa waa waxaa nabad hela oo keliya ninkii dagaal u diyaar garooba dagaalna waxaa loogu diyaari garoob- garoobi karaa markaas haysta ciidankii nabadgelaha sugi lahaa marka waxaa waaye ee, koonfur galbeed waxay la mid tahay soomaaliya soomaaliya waxaa u madaxa mataqaanaa oo la yidhaha hadda dowladda dhexe u ahaa- waxaa u ah mataqaanaa ee, waxaa u madax xasan xasanna waxaa lagu ilaaliyaa baabuur dawla ay wadaan ciidamo ajnabiya hadda sheekh xasanna waxaa waa kasii hoosee soomaa marka waxaa weye nabadgelyada waxaa waa wax laga hadli kara male mana la soo qaadi karo ilaa la helo ciidan qaran iyo dawlad qaran macnaha madax qarameed madaxda qaranka waxaa weye waxaan u sheegayaa madaxdeena meel kastaa joogtee madaxnimadiinu waxay hadalkiisu socon karaa hadba ciidankiina aada leedihin intuu la egyahay marka nin walba markuu dhowr ciidad ee- ee askari ciidamood oo ajnabi ah ee dhinacyada iska dhigay ma dhici kartaa inuu helo ama nabad hadduu helo oo aaw nabadgelina beri inuu nabadgeli karo hadduu nabadgelana nabadgelyo karaamale inuu heli karo calaa kulli xaal waxaan ku soo koobayaa nabadgelyada ee baydhabana waa sidaas soomaaliya oo dhan sida ay toogto hadda waa la haystaa markii laga fuko ama la helo dad ka fujiya baa laga heli karaa baa laga laga hadli karaa nabad waan gartay anu tago wasiir geesey sidaad maqlaysay kolonel timajilic wuxuu leeyahay ilaa la helo ciidan adag oo soomaaliya leedahay oo ka hortaga dhibaatooyinka ururada ama caaradka ah lama helayo nabaddii rasmiga ahayd haddaynu dib ugu noqonno weerarkii shalay ka dhacay magaalada baydhabo ee lagu weeraray guriga madaxweynaha maamulka koonfur galbeed weerarkaasi sidee buu u dhacay maxaa sahlay baad isleedahay horta sandheero waxaan rabaa intaanan u gudbin su-aasha hadda ay weydiisay arrinta korneelka uu sheegay aan rabaa horta inaan xoogaa yaroo kooban oo la fahmi kara aan ku daro marka hore saaxiibada maaragtay korneelka iyo iyo dhegeystayaasha adiga iyo maaragtay darseerkaba mar labaad maaragtay waa idinkaga mahadcelinaya waan idin salaamayaa waa la qabaa dooda korneelka ah in la helo ciidan adag oo soomaaliyeed in ay nabad soomaaliya ka dhacayn waxaan la qabaa inta uu qaba in ka badan doodaas mid lamid ahna cid walba oo oo bartimer ah arrimaha soomaaliya ama arrimaha ammaanka danay soomaaliya ay tahay iyo cid walba kasta oo arrintaas aan bahwadaad ka nahayna doodaas waan u sheegaa sababtoo ah ciidanka maxay ahaydo soomaaliyeed wuxuu sahlayaa in uu geed walba oo nimanka maaragtay sharwariyaasha istaagaan inuu la istaago meel walba istaagaan uu la istaago haddii ay maxay ahayde duurka ku gurileeyaan ama ay ku dabhadeeyaan buraashadeeda iyo caagooda saxlaha dhaansaan la dhaansado haddii habeenkii maxay ahayde timir ay qaataan biyo iyo geesasafarta la yeelo laakiin ciidan awood kasta halahaado diyaarad ha wato saanji ha wato wax walba ha wato wax uu awoodi kara ma lahan in uu nabad dhaliyo guri walba iyo geed walba cid oo ay isxigaan unbaa maarata wax ka qaban karta cid kale oo wax ka qaban karta ma jirto doodaas waa la qabaa haddaan usoo noqdo arrintii ay weydiisay maxaa sahlo iri waxa dhacay horta arrintaas waxaan u malaynayaa saxaafadda soomaaliyeed weli inaysan fahmin xidmadda ay leedahay haddii saxaafadda gudaha iyo mid dibadda ay tahay soomaalida ka shaqayso in wax aan jirin la buunbuuniyo waxay u qaateen inay xigmad weyn ay leedahay oo dadku negativeka ama waxa aan wanaagsan inay u iibsanayaan arrintuna sidaas ma ahan meeshaas wax u sahlay ma jiro ee waxbaad ka adkiyey ama ka adkeeyey sida aada arrinta la socotaan ciidamada nabadgelyada waxay heleen xog muhiima oo ku saabsan weerarka cadowga waa tansahasin in la qabto gaa-idii la rabay in isqarxiyo marka arrinta looma sahlina horta waa la fashiliyey markii gaarigii la qabtay oo gaarigii laga saaray magaaladii oo meel damaanka ka baxsan ciidanka ammaanka ayagoo raba inay baaraan uu qarax uu ka dhacay shacabkii laga dhex diriyey ay ogaadeen nimankii dhagar qabayaasha ah gaarigii ay rabeen inay adeegsadaan ayay si naflacaari ah meeshii lagu soo tuuray oo la keenay in ay isku soo tuuraan ay halkaas naftoodii ay ku halgaan ayaa ku dhacday marka waxba uma sahline waa la fasiray arrinta horta arrin sahlantay ma aan arrin fasilantay waa waan gartay aan u tago profesor cabdiraxiim yarow magaaladaad ku nooshahay san hore u xusay waxaa jiray dilal qorshaysan oo dhacay baydhabo dabcan keligeed maaha meelaha ay weeraradu ka dhacaan laakiin waa goob ay weeraradu kusoo noqnoqdaan marka hadalkaas wasiirka maxaad kaga raacsan tahay maxaad sid kaga soo horjeetaa horta waxaan wasiirka iyo ninka korneelka saaxiibka oo hadda hadlayba labadooda waxaan ku khilaafsanahay waxa la yidhaahdo awood ayaa wax muquuninaysaa oo ciidan nooc kasta uu noqdo oo la helo ayaa wax lagu muquunin karaa caalamka kama jirto mana ka jiri doonto waxa meesha yaala oo runta ah oo xaqa ah oo la rabo in laga hadlo waxay tahay wax tabasho ayaa jirta qof kastoo kaa hor yimaada qof kastoo diida wax kaa diida tabasho ayaa jirta wuxuu doona ha kaa tabto qofka ha tabto for example haddii qofka karaamadiisa jiritaankiisa diintiisa dhaqaalihiisa shaksiyadiisa dulmi haddii uu yimaado qofka bani aadamka waxbuu tabanaa tabasho markay timaadana action ayaa imaanayo actionkaas waa sida hadda ay wax u jiraan waa waxay u baahan tahay daraasay u baahan tahay waxay u baahan tahay inaad fahamto xagee laga haystaa maxaana qaldan ayaa ayaa loo baahan yahay cadaalad iyo waxaa loo baahan yahay in kuwasoora ayaa loo baahan yahay oo qofka bani aadamka uu fahmo qofka kasoo horjeeda wax uu tabanayo inuu fahmaa loo baahan yahay dhaqanka xun ee na soo galay ee ah in aan wax uun qofka ku shaabanayno oo magacaan qofku la bixino al sur waxaan hubaa maalin maalmaha ka mida caalamka oo maanta waxay maraysaa in dowlado yurub ay falastiin ictiraafaan ama barlamaanadooda ay falastiin ictiraafaan maalinna waxaa jirtay ay falastiin ay argagixisa ahayd si intelligence oo maskax aada u salaysa intaan ku shaqayno aan fahamno waxa jira iyo dhibaatada jirta halka ay ka jirto iyo meesha ay karti ka qurantay aan usoo noqono dhaqan sax ah oo oo oo oo degan oo aada u qabow oo aan muquulis ahayn oo aan qori ahayn oo aan ul ahayn oo aan mindi ahayn oo aan garaacis ahayn aan usoo noqono qool hadalka xataa midka layinka ah oo aadka u jelcan oo qofka lagula hadli karo dareenkiisana lagu taaban karo aan usoo noqono dad badan ayaa dhintay dad badan ayaa baaba-ay dal dad badanna waa la gubay wixii aan arnay oo dhan way dhaceen maalin walbana waxaa laleeyahay laba qof hala qabtay saddex hala qabtay waa la toogtay xabsay ku jiraan soddon sanaan ku xukunay nolosha dhan intaas kuma socon karta soomaalida anigu waxay la tahay in aan wacyiga soo celino dib u soo celino aan keenno saaxada saxda ah iyo halka maskaxda runta ah iyo wanaagga uu fadhiyo inaan maskaxda kusoo celino aan garashada soo celino insha allahu tacala waan gartay colonel cabdiqaadir sida uu cabdiraxiim yarow sheegay wadahadal ma dhex mari karaa dowladda soomaaliya ururka mucaaradka ku haya al-shabaab adduunka waxaa la ogaaday oo laysla ogolaaday waxaan suuragal ahayn maahan laakiin laynka waa in la helo laynka maxaa waaya marka laynka waxaa laga bilaabaya madax nool oo rabta soomaaliya inay u marto jidkas horumartay wax ka saara waa la heli karaa midda kale markii la ogaado wax kasta markii aad ogaatid dhibaatada kuwa hortaalla yaad go-aan gaari kartaa dhibaatadan hortaalla marka waxaa waaye way badan tahay run ahaan shabaab waa shabaab waa lagu aftirtiranaya shabaab dhib bay wadaan laakiin dhib madaxduna wadaan haddaadan dhibkii jiray aadan xallin ma og tahay waxay noqonaysaa inaadan waxba keenin waxaan tusaale ahaan usoo qaadanayaa weer uu tiriyey abwaan gaariye oo uu yidhi nin wax diiday oo aan hayn wuxuu ka door bido wuxuu doonayaan jirin al-shabaab waddankaan ayaga haystay ilka hala galeen ama dhulka hala galeen dawlad baa dhalataa la yidhi dawladdii maxay keentay waxaa waaye haddii aadan wixii shabaab aad ku caayaysay wax cagsigeeda oo ka fiican haddaadan keenin waxba ma waxba ma adkeynin marka waxaan dootida ma jiro sabab marka waxaa weeye waxaan kusoo hadalkii uga jawaabayaa shabaab waa lala hadli karaa ama ha diido ama hayal laakiin afkii lagula hadlo waa inaad garataa waxaa waaye shabaab hadda waxay ka anaagsan tahay ayada barda waa dadkaas xukundoonka bay kamid tahay sida hadda nin kastoo soomaaliya hadda meeqa soomaaliya hadda maanta aan aan soomaaliya aan madaxweyne leeyahay nin walba wuxuu rabaa madax inuu noqdo nin walba wuxuu rabaa wasiir inuu noqdo meeqa wasiir meeqa madaxweyne aan yeelaynaa marka ummad saas u waxaysan oo doonaya wasiir iyo madaxweyne inay ku noqdaan ciidan ajnabi inay keensadaan kii xooga dalka soomaaliyeed oo ahaa ciidanka afro afrikada xaqiraan waxba ma suuragelayo saas daraadeed marka waxaa haddii waxaan oranayaa ha lala hadlo shabaab haddii lala hadliyo lala hadlo waxay noqonaya hal aan laga helo haddii kale halku xal buu noqonaa horta wax kasta oo lala tilaabo kasta oo la qaado waxaa kasoo baxaysa natiijo natiijadaas waxaa daba jirta hal laakiin waxaa waxaan ujeedaa hadda shabaab wax fiican si fiican loolama dagaalin si fiican loolama hadlin hal ma imaana marka waayahay aan dhegaystayaasha xusuusiyo inaan weli barta kaga jirno barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka oon maanta kaga hadlayna amniga maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyadoo shalay la weeraray guriga uu madaxweynaha maamul goboleedkaasi shariif xasan sheekh aadan uu ka degan yahay magaalada baydhabo taan u gudba wasiir geesey wasiir geesey labada marti ee barnaamijka kugula jiraa labadoodu waxay soo jeedinayaan in dagaalkii ka dhexeeyey dowladda soomaaliya iyo ururka al-shabaab ee mucaaradka inuu daba dheeraaday sidana aan weligeed lagu sii jiri karin marka ma la gaadhay xilli wadahadal lala galo ururkaas oo lo lala fadhiisto la yidhahdo maxaad doonaysaa maxaadan doonayn horta waxaa u malaynayaa nimanka martida nugula ah barnaamijka bartatoorka iyo korneelka dad soomaaliya maaragtay axwaasheeda aada uga warqabin inay yihiin khaasatan bartatoorka baydhabana inuu joogo maaragtay sheegayo iyo hadda axwaasha maaragtay uu ku hadlaayo soomaaliya meel kasta qof soomaali ah ka joogo oo haddana maxay ahayde ilaa heerkaas yacni aqoon-yahan ah oo bartasoor ah maanta inuu ka hadlaayo falastiin mara loo aqoonsanaa dad argixisa maanta waa lala fadhiistay maraykanka maalin buu shabaabka la fadhiisan doonaa war haddii nimankan ay taargadkooda ay yihiin madaxda wasiir madaxweyne dowlad mid dhexe ajnabi ay yihiin hortadka culamada ah masaajida dhexdooda ay ku dilaayeen ma wada hadal bay rabaan horta weydii profesorka anigu waxaa islahaa markii uu lahaa profesorka waxaa u baahan yihiin dadkan xoog keliya ma ahan waxay u baahan yihiin markii uu marsiinaya waxaa lahaa waxaa islahaa wuxuu dhihi doonaa waxay u baahan yihiin dadka in ay ku dhowaadaan dawladda hayadaha nabadgelyada booliiska nabad sugidda milatariga wasiirada madaxweynaha inay hayadaha nabadgelyada ku dhowaadaan oo aad kale isugu noqdaan si ay wada shaqayn buuxday ula yeeshaan runtii shacabka maanta laba qofood oo masaakiin ah haddii uu reebaydhabada uu garanayo profesorka oo gaarigooda wato oo meesha madaxtooyada aan u socon ka imaanin hay-ad meesha ku dhigelgalayo ayaa labadooda maanta dhaawacooda garaab u yahay gaarigooda uu burburay maxay galabteen marka in isweydiye u baahan tahay maxay ma qof masaajid ku jiro oo tukanaya la dilay oo sujuudsan muxuu galabsaday arrintu ma joogto shalay argagixisa la dhahayo badi waa la wanaajinaa ma joogto arrintu waxay joogtaa waa laba qodob in la helo ciidan soomaaliyeed oo daacad u ah dalka iyo dadka oo xoog soomaaliyeed oo runtii wax la taaban kara qabto in la helo ku dhowaansho shacabka dowladda hay-adaha ammaanka ah oo cadaalad iyo wanaagga waxa profesoorka uu ka hadlayo loo sameeyo marka ma ninkaan qarxayo ma ninkaan gaaridii maanta qarxay waror berita meesha gaarida uu ku qarxay dhulkii waa go-ay hal dirkaba taalo dadkii cadcad bay u go-aan gaaridaas haddii suuqa lagu dhex qarxiyo warkanka waanka soo dhigay maxay ahayd tarmiiska barafka oo qarxayo gabadha maskiinta usoo dhiibay maxaa cadaa la goraa lagu sameeya umalaynaysaa naafiisa intay joogtaa kan-shabaabka ilmihiisa intay joogaan gurihiisii lama digin naafiisii lagama ayrin ilmihiisii lagama qaadin duurkuu balaayo kasoo rogaya waa nin la rogay oo caqli shaydaan oo kuwa gudaha ah oo soomaali ah oo deegaankan aan u dhalan oo inay la baabiyo rabo iyo kuwa ajnabi ah oo maxay ahayda dalka soomaaliya dhibaatadiisa usoo duulay shaqaysta ah fariin ay usoo dhiileen buu ku shaqaynaya ee qof dulmi la koobay ma aha qof cadaalad darro la koobay ma aha midda kale wasaasha ay markaan u imaado ma la gaaro xilliga lala hadlinaa war ma walba dowladda soomaaliya iyo hayadaha nabadgelyada iyo maamulada dowlad goboleedyada iyo meel walba oo bini aadan joogo waa loogu baasaa in lala hadlo ilmaha yaryar oo la qalday maskaxda laga qalday in ay yimaadiin oo waxbarasho la diiyo oo maxay ahaydoo tartamagacleedo la baro oo noloshooda yohangooda laga shaqeeyo oo beertiisii iyo dadkiisii iyo gurigiisii loo soo celiyo ay ummaddu ka fikiraysan meelow dadku inay intaas fahmaanaa la rabaa laakiin dadkan oo mastermindedka oo maskaxda hagaysay ah oo dadkan combyuterka ku shubaysay oo dadkan kharibaysay dadkan haddii ay dad hadal dhaafan waayo dad hadal jooga ma ahan waayahay wasiir geesay i think fikraddaada si fiican baan ayaan u fahmay haddaan u tago kolonel cabdiqaadir timajilic sida muuqata in wada hadal u dhex maro dowladda soomaaliya iyo ururka mucaaradka ee al-shabaab mid xilli dhow imanaya uma muuqdo dhinaca kale markaynu eegno militariga iyo sirdoonku waa labo arrimoodoo iskaba marka awoodda ciidanka sirdaynka soomaaliya gaar ahaanka koonfur galbeed maxaad ku qiimeyn lahayd wallaahi inkastoo haddaan aanan joogin meeshaas laakiin qiimeyn waxaan ka qaadanayaa midda guud ee qaranka marka aragtid yaad waxaad garanaysaa maamul goboleedkii soomaaliya ugu dameeyey intuu jiro marka waa kiyaasi karta waxaan odhan karaa markii aan ka tixraaco soomaaliya arrimaheeda ama ha noqoto dowladda dhexe uma federaalka ama ha noqoto maamul goboleedyada mataqaano marka waxooda dhan waa aada bay u hooseeyaa hooseyntaas marka waxaa waaye waxaa looga bixi karaa oo keliya wax kasta waxay ku xiran yihiin wax kasta albaabka laga soo galo oo wax kasta waxaa waaye qofka madaxda meeshaas u ah siduu isu mataqaanaa ugu talagalo oo uu mataqaana go-aan oo gaaro waxaas inuu ka meel gaaro laakiin fawaayada soomaaliya ka socota intay socoto wax laga gaari karaan ba jirin sababtoo ah sirdoon wuxuu u baahan yahay qalabuu u baahan yahay dhaqaaluu u baahan yahay cilmibuu u baahan yahay meelaha ku dhaqdhaqaaqiruu u baahan yahay nidaamyaal badan buu u badan yahay marka anigu ayadoo ay dowladii dhexe iyo maamul goboleedii kale ay saas yihiin waxaan odhanayaa midda koonfur galbeed maantay waa zero waxayna zero ku noqonaysaa hadda waan garanaysa intayba ayada jirto waan garan waan garan karnaa midda kale waxaan garan karnaa wixiiba mataqaanaa waan garan karnaa hadda laba laba laba laba maamulda isku haystay waxay dhisantahay waa waa garan karnaa doorna bal dhis yaabo hadda Waan gartay.
hadda hadda Laakiin- kabacdi inay timaado ma ogi hadda uma jeedo mana qiyaasi kar mana qiyaas ahaan uguma jeedo maamul eh, eh, sirdoon fiican oo wax ka keeni kara debadda iyo mataqaana ciidan isla markiiba tilaaba tilaabadii doona qaadi kara uma jeedo Waan gartay, laakiin waxaa jooga ciidan- Hadda ka yimaado ma ogi haddaan su-aalta ka jawaabo taasaan uga jeeda laakiin koloneel koloneel haddaan ku sii weydiiyo eh, waxaa jooga ciidan ajnabiya kuwii amisom gaar ahaan etoobiya eh, waa waddan markaad fiirsa waddankiisa macnaha etoobiya gudaheeda ayna falalkan oo kale ka dhicin waxay leeyihiin awooddii sirdoon kama caawin karaan eh, ciidanka eh, soomaalida jooga koonfur galbeed soomaaliya jawaabtu waa maya waayo dooni mayaan aniguba kama caawiyeen ciidan ajnabi inuu dantiisa qabsado dantaydaan ka wadnay ciidanka etoobiya danba u yimid meesha kenya danbay u timid Jibu- jabuuti danbay u timid Eh, uganda dhinac u timid ruanda dhi- eh, burundi dhinac eh, danbay u timid dantooda kulligay waa haysteen tii soomaalida aawa Eh, dhibaatada ugu weyn waxaa waa arkitaagan hadda war nin walba dantuu dantuu watay eh, dowlad kasta ciidan kasta wuxuu fulinayaa siyaasada dowladiisa ciidan kastana dowladii siyaasadiisa waa haystaa dowladii soomaaliyeed ciidankeedii iyo madaxdeeda aaway danteediina aaway waan gartay saas daraadeed waxaa waaye jawaabtu waxaa waaye nin kuu fulan ma jiro etoobiyaan ku fulin nin kalaan ku fulinaya haddaadan fulin sheikh eh, ama ha noqoto eh, eh, shar- shariifka beesha madaxda ka ah ama ha noqoto xasan xamar fadhiya wallaahi haddaydan ciidan suubin maalintan kuwa laftiga aad ku baidbaya ama hadday eh, ama ama- ama idinka baxay meesha Eh, waan gartay aan siiyo wasiir geesay eh, maxaad ka odhan lahayd hadalka koloneelka
runtii korneelka markii dhinaca ciidamada loo fiiriyo wax badan buu xoogyaal ka yahay ee aad buuna maaragtay dee u asiibay waa run annagu waxaan nahay eh, new baby ama qo- qolo kollow dhalatay oo aada u ordunana oo cusub baynu nahay Eh, sirdoonka anaguna aada uma xoog badno sida kan maxay ahayd ee la barbardhigi karo eh, meelo kale oo adduunyada ka mid ah ama meelo kale oo gobollo muhiim oo hadda horey u horumaray ka mida nalama barbardhigi kara waa runtiis laakiin waxaan rabaa inaan xusuusiyo eh, sirdoonka midka xoolaha lagu bixiyo oo professionaalka waxaa ka muhiimsan dadka voluntarieska ama dadka sida mutadawacnimada ah xogta u soo gaarsiiya hay-adaha ammaanka ayuu kalsooni ku qabo een, ayaa ka muhiimsan waana maanta midda sahashay in la helo maxay ahayde ee, da- mid ka mida dhagarqabayaashii fakaday dhinaca kale waxaan rabaa inaan xusuusiyo dhegaystayaasha iyo saaxiibkay korneelkaba in xog aan helnay darteed aan ku howlgalnay gaarigii qarxi lahaana aan u qabanay kahor intuusan qarxin taasoo ka macno ah ama maaragtay ee runtii u dhiganta oo lagu macnayn karo in uu sirdoonkannagu maaragtay bilaaw fiican uu joogo dhinaca kale waxaan rabaa inaan u sheego saaxiibkay mid aada uga qaldan baa jirto soomaalida cusbad bay maaragtay ama etoobiyaada ama ajaanibtu ka qabaan laakiin annagu haddii aan isku filannahay maaragtay een, ajaanib lama keeni lahayn wuxuu kaloo moog yahay ee, annagu dowladda etoobiya oo sector tree ah ee, commanderkeeda iyo ciidamadeedaba waxay very eh, committed ku yihiin ama waxay aada iyo aad ay musamim ugu yihiin in ummadan soomaaliyeed ee koonfur galbeed degan ee ciidamadoodu ay joogaan ay caawiyaan waana maaragtay isha keliya oo aan xogta dhabta ah aan maaragtay wadaagno haddii ay ahaan lahayd sirdoon haddii ay ahaan lahayd howlgal burburin cadow haddii ay ahaan lahayd tababar ciidamada yada haddaba ay u wadaan haddii ay ahaan lahayd gacansiin dhan walbo oo horumarineed runtii aad baan ugu ammaanaynaa eh, runtii eh, sector commanderka iyo sectorkan sector tria amisom ethiopia aad iyo aad baan ugu ammaanaynaa sandheer haddaan ugu dambeyntii ku daro een, waxaan rabaa inaan maaragtay aan ugu baaqo guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay nabadgelyada ka shaqeeyaan hay-adaha ammaanka iyo maamulada iyo nidaamka ka jira meelaha ay ku nool yihiinna ay ku gacan siiyaan sidii nabadgelyada ama nabadda wax looga qaban karay lahaa taas oo macnaheedu oo noqon doonto in si wada jir ah ama mas-uuliyad wadareed ay u dareemaan hay-adaha dowladda kuwa ammaanka iyo shacabka iskaashiga haddii xogta oo laisdhaafsay ahaan lahayd iyo haddii maxay ahaan lahayd een, cadowga in sidii la isaga qaban lahaa la isaga kaashado ee, ugu dambeyntii runtii saas ayaan maaragtay aan ugu baaqi lahaa guud ahaan dadka midda kale waxaan rabaa haddii aan la dowladda federaaliga ee maaragtay dowladda dhexe ee soomaaliya haddii ay ahaan lahayd beesha caalamka haddii ay ahaan lahayd cid wal cid walba oo danaynaysa dhibaatadan dalkan maaragtay lamagarayga noqday ee dhibaatadiisa fogaatay sidii loo badbaadin lahaa danaynayso waxaan ugu baaqi lahaa iyagana intaas qaybahaas kala duwan aan sheegay inay isu taagaan sidii ay maaragtay gacantooda siin lahaayeen maamulkan urdunka ee koonfur galbeed soomaaliya sidii cadowga alqaacidada ah ee alsharaarka ah ay uga gacan siin lahaayeen sidii loo burburin lahaa iyo sidii loo horumarin lahaa maamulkeedaba aad ayaa adiga sandheere iyo dhegeystayaasha iyo saaxiibada aadbada wadaagaynayba aan idinkugu mahad celinayaa
waa yahay profesor cabdiraxiim waxaad ku dari lahayd waxaan rabaa inaan ku daro haddii caqliga shaqeeyo matalan labada jihaas ama labada system ee hadda iska soo horjeeda markaan fiirino runtii waxaa laga hadlaa waxa la yidhahdo human resource dadka qofka bani aadamka ah qofka shaqaynaya ama ciidan ha noqdo ama shaqaale kale ha noqdo ama mas-uul ha noqdo qofka shaqaynaya tayada qofka ayaa ayaa ayaa waxay u tahay gogol dhig ay u tahay sida loo kala awood badnaan karo waxaa muuqata cabdifataax waa wasiir amni muxuu ahay oo hadda koonfur galbeeda waa curdun hadda la unkay weli hilalkii iyo qaabkii iyo xataa lama ay wareegin oo arrimahoodii waxay ku xiran yihiin muqdisho ay ku xiran yihiin technologically qalab meesha ay koonfur galbeed hadda ay ka bilowdo ayay ku xirnaan doontaa amniga iyo waxa la leeyahay soo celintiisa ayay ku xirnaan doontaa technology ahaan ideology ahaan meesha ay ay ay qabsadaan human resourciga waxaan arkaa oo aada cajiib u ah oo yaab badan nin kastoo oo ciidan ah waxa uu noqonaa nin balwad leh waa nin sigaar cabo waa nin jaad cuno waa nin balwado kale leh waa nin bac ku wata muuqaalkiisa markaad aragto inaga ciidamada hadda dadka oo hadda ciidanka markaan aragno ma arkaysid nin ciidan ah oo aad isleedahay ku farxi kartid muuqaalkiisa nin bac wato kabaha u furan yihiin shaatiga galuusa ilkaha iyo madoobaaday iyo iyo iyo iyo timihiisa markaa fiiriso labiskiisa markaa markuu kusoo ag istaago aad aad aad u dhibsanaysid xataa riixada iyo waxa korkiisa kasoo go-ayo labaatan afar saac baabuur gadaal ka saaranoo speed ku socda aan caadi ahayn hawshii dhanba ciidanka haddii ay qaabkaas noqoto qof lagu fiiqo oo oo ammaanku u furan yahay aniga waxay la tahay haddii koonfur galbeed ay halkaas ka bartiireyso lagu qofkii lagu program gareeyo in la yidhaahdo war ninkii oo noocaasa oo sidaas u labisan oo aan balwad lahayn oo aan ahayn noocaas ahayn waa nin shabaabay soo qabo oo oo oo garaac oo indhaha ka xir oo gaarigii saar oo tortargaray haddii ay sidaas noqoto tan waddanka halis ayuu sii geli doonaa oo khatar kale ayaan sii gelayna koonfur galbeed already mar hore ay ay ay ay ay dhimatay waxaan ka baqaa in haddii qaabkaasi dadka hadda mas-uuliyadoodii iyo wahoodii qaaday ay noocyadaas usii fakeraan oo sidaas meeshaas ay ka karaaraan waxay noqon doontaa meesha ugu liidata waqooyi galbeed oo aragnaa ilaa i xad puntland sidaas oo kale gobolada dhexe oo reediyey si baad moodaa inay isu abaabuleen oo wax u diyaarsadeen dhibaatooyinka yaalo gudahan ma yaalaan marka waxaan rajeynaa in maskaxda inta la furo wax badan aada loo fakero la fiiriyo hareeraha la fiiriyo marka la garto dhibta jirta iyo meesha ay ka jirto dadkana in lala hadlo oo la sheekaysto oo la isfahmo wax dhibaato ay leedahay male ninkii maanta dada magaalada muqdisho jooga oo laleeyahay ninkan shabaab uu kasoo goostay sarkaal waaye darajaa loo dhiibay wuu shaqaynaa maalmaha kabacdi oo gaari bukayfle ayuu kudhex jiraa waaba nin sarkaala waaba nin shaqe war qofkaan baa beri aad sidaas dhihi doontid maxaa kuu diidaya maanta inaad raadiso in waxa uu doonistiisa aada ogaato taas caqli ma noqonayso arrinta usoo noqon waan gartay colonel timajilic qaraxyaa ka dhaca magaalada muqdisho si lamida sida baydhabad aan maanta ka sheekeynayno intaasoo qarax baa dhacay ta keliya ilaa iyo hadda saraakiil amaba dad muuqda loo soo qabtay waa tii ka dhacday hoteelka s y l ee maalin ka hor markii uma laa madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan waxaa la sheegay in dadku turkiya ay sii joogeen hoteelka maalintuu qaraxu ka dhacayay inkastoon waxba ku noqon soomaalida turkiga isugu jira iyo markii ay soomaali keliyaed wax baadhayso bal waxaad ii kala sheegtaa maxaa kan s y l loogu guulaystay in dad loo soo qabto kuwii horena lagu soo qaban waayey adigoo arrimahan xusish ee ka karaar qaadanaya waayo waxaa weeye soomaalidu waxay tidhahaa hunu hununa hadal ma ahan himbiriirsino wax arag ma ahan dhab ahaan intaasaan u joognay hawaad kuma jiri karno ma dhici kartaa intaas oo ciidan baa jooga intaas oo mataqaanaa ajnabidaa jooga maalin walba waxaa dhaca laga sidiisaba dembigu laba waayo in laga hortago intuusan dhicin la ogaado taasoo imaanaysa haddii mukhaabaraad fiican wardoon ee dad isku xidhan ee dad oo arrinta u dhisan markay jiraan waa laga hortegi karaa haddii laga hortegi waayo waa laga daba tagaa oo dad badan oo dad mawjida ciidan oo mawjida oo dambi baarayaal oo oo wax xuuraama oo wax noocaas ay wacdo haddii marka dawladda ay ka hortegi weydo kana daba tegi weydo adeerow dawlad aniga uma jeedee kursiga iska digeen shabaab ha u dhiibeen meesha dhab ahaansa Eh, waxaan jeclahay inaan dhammaantiin idinku mahad celiyo ka qaybgalka barnaamijka adaa mudan adaa mudan maasin
aad baad idinkuna u mahadsan tihiin dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka oo aan maanta kaga hadalnay amniga maamul goboleedka koonfur galbeed kadib weerar maalintii shalay had lagu qaaday guriga uu madaxweynaha maamul goboleedkaasi shariif xasan shaqaadan ka degan yahay magaalada baydhabo intaynu barnaamijkan oo kalaa mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan
maxamed cabdi sandheer ayaa barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka nala socodsiinayay dhegaystayaal waxaa laanta afka soomaaliga ee v o a soo gaaray cabashooyin ay soo direen qaar ka mid ah dhegaystayaasha v o eda ka dhegaysan jiray websaytyada soomaalida qaar ka mid ah cabashooyinkaasi oo lagu sheegay in markii meelihii loogu talagalay idaacadaha maalinlaha ah loogu tagayo barnaamijyo baxay toddobaadkii hore haddaba waxaan dhegaystayaashana qiimaha le u sheegaynaa in mar walba barnaamijyada laanta afka soomaaliga ee v o a iyagoo cusub ay ka dhagaysan karaan boggeena laanta afka soomaaliga ee v o a oo ciwaankeedu yahay v o a somaly com mahadsanid falastiin inkastoo ay al-shabaab laga qabsaday dhul baaxad leh haddana ururku waxay weli awood u leeyihiin weeraro qorshaysan inay geystaan iyagoo weliba bartilmaameedsanaya xarumo amnigooda aada loo adkeeyo oo ku yaala magaalada muqdisho maalintii shanayna al-shabaab waxay weerar qorshaysan ku qaaday xarunta maamulka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo haddaba maxaa looga hortegi la-yahay weeraradan al-shabaab su-aashaas ayaa haaruun macruuf uu weydiiyey cabdi xakiim maxamuud fiqi xaaji fiqi aan idhahdee wasiirka hore gaashaandhigga soomaaliya oo nagu soo booqday stuudiyaha v o a Ah, runtii sidan hadda aan hore u sheegay horta al-shabaab ru- way- waa awoodoodii military aad baa loo wiiqay oo hadda waxay ku soo hareen keliya in ah, gabdho iyo wiilal soomaaliya oo mas- oo aan maaragtay waxba ah, u kala ogeyn inay bamku soo xiraan oo ay dadku laayaan inay tuul u isticmaalaan ay dadku ku laayaan dad um, oo dhalinyaro aha oo mustaqbal lahaa tan kale runtii waxay tahay ah, ha la jibiyo al-shabaab oo dagaalkooda lagaga- ha lagaga guuleysto laakiin arintan ah, xasilinta iyo nabadeynta waa arin qorshe dheer u baahan arin sahlan ma aha dagaalkii waa looga guuleystay laakiin nabadeynta iyo xasilinta runtii waxay u baahan tahay dhaqaale iyo awood iyo maaragtay waqti ah, ayay- oo waqti dheer bay u baahan tahay yaa ka mas-uula amniga muqdisho amniga muqdisho waxaa mas-uul ka ah ciidamada booliiska iyo nabsugidda ciidamada militariga badanaa waxay qaabilsan yihiin ah, dagaalada al-shabaab iyo xoreynta dhulalka ay weli gacanta ku hayaan waa gartay inkastoo runtii haddana ay ka qayb galaan sababtoo ah ah, booliis ku filan iyo nabad sugid ku filan ma- ma- s- marmarka qaarkood lama helo marka ciidan waxay khasab noqonaysaa ciidamada militariga inay ka qayb qaataan ayagana ay qayb ka noqdaan sugidda amniga laakiin arrintaasi runtii waxaan qabaa in ay ku fi- arrinta loo daayo keliya amniga eh, booliiska iyo nabad sugidda sababtoo ah ciidamada militariga intay dagaal galaan oo ay uh, deegaano ku xoreeyaan al-shabaab haddana ma su macnaa ma noqon karaan bolicing ma geli karaan uh, laakiin isku xirnaan la-aan baa jirta oo suurto gelinaysa weeraradan dabcan ina- inay dhacaan maalin dhoweyd dowladdu waxay qabqabatay toban sarkaal in ka badan ayaa la qabtay oo lala xiriirinayaa weerarkii hoteelkii s y l runtii arrintan amniga waxay u baahan tahay gacan bir in lagu qabto haaruun oo ay ma aragtay accountability iyo t- ay jirto wax oo accountable qof ciddii mas-uulka ahayd aan marna lala daahin ama laga wareegin in oo la qabto oo sharciga la horkeeno runtii waxay kaloo dowladda u baahan tahay in ay aad samays adeegsato qalabka kaamirooyinka runtii waxaan aragnaa meelaha ugu muhiimsan oo magaalada muqdisho oo faras magaalaha ah oo hadday noqon lahayd kilomitr for oo kale in dhowr jeer dad lagu dilay oo inta baabuur lagu horgooyo oo lagu dilo meelahaas runtii qofka oo shaqsi askariga meel walba ma istaagi karo oo ma joogi karo askar ku filan runtii oo meel kasta la geeyana lama heli karo laakiin qalabka kamirada haddii oo meelaha muhiimka ah ay dowladda ay ku install garayso oo weliba ciidamada shaqaynaya xataa habka ay u shaqaynayaan lagu kontarooli karo waxaan isleeyahay runtii waxay heli kartaa raad meelaha hadda leeyahay dad baa meel lagu dilay oo haddana waa baxsadeen waxaa la heli karaa raad iyo wax la raaco iyo wax lagula xisaabtamo ciidanka meelahaas jooga ayaa la heli karaa marka inaan loo daymadarnaanin qalabka kamirada in ay dowladda adeegsato ay meelahaasoo dhan ay geliso qodobka kaleed xuseen wuxuu ahaa xisaabtan xisaabtan inuu jiro oo ciidanka iyo saraakiishoodaba in ay xisaabtan jiro haddaanan xisaabtan jirin oo meeshii qalad ka yimaado qalabkaas aan lagula xisaabtamin ciddii joogta ee mas-uulkeed waxay noqonaysaa in amniga uu xumaado ama uu faraha ka baxo runtii ama ay fududaystaan dadka joogo mas-uulka ka ah halkaasi markaas marka dowladda madaxda ugu sarreysa waxaa lagama maarmaan ah in uu amnigu jiro xisaabtan iyo ma aragtay iyo transparency inuu jiro runtii
maxaad ka wadaa arinta transparencyga inay dowladda say howlaheeda u qabato inuu dadka u furan yahy inay dadka inay tusto in macnaa qofkii mas-uulka ah halkaasi dhibaataa dhacday matalan ka soo qaad oo hoteelkii oo s y l ama central ama central hotel hadda dhibaatooyinkii waaweynaa oo ka dhacay waa in ay dowladda ay u soo bandhigtaa shacbiga runtii oo ay tustaa ciddii ka mas-uulkaleed wayna ku dadaashay baan qabaa ilaa iyo xad hadda sababtoo ah saraakiishaas oo hadda dhowrka oo la qabtay oo maaragtay oo maxkama oo suge oo lagu eedeynayo inay ku lug lahaayeen waa tallaabo runtii ay shacbiga gelinayso kalsooni iyo ma aragtay ay amnigana horumar ay u keenayso runtii haddaan taas la samayninna oo ciddii mas-uulka aheedoo howsha dhankeeda ka gabtayna aan la soo qaban oo maxkamad la keeninna waxay noqonaysaa inuu amniga faraha uu ka baxo runtii marka dowladda runtii way ku dadaashay wayna ku guulaysatay arrintaasna kalsooni bay gelinaysaa shacbiga kaasi wuxuu ahaa cabdulxakiim maxamuud xaaji fiqi wasiirka hore gaashaandhigga soomaaliya oo nagu soo booqday stuudiyaha v o a haaruun macruuf ayuu u warramayey dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in waraysigaas oo dhammaystiran aad ku maqli doontaan barnaamijka martida mikrofoonka ee habeen dambe bixi doona haddii eebe idmo aad wararkaas iyo warbixinahaasba kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington haatana falastiin axmed iimaan oo barbarkayga midig fadhidaan ka codsada qodob iyo laba ka mid ah wararkii caalamka in ay inoo dulmarto mahadsanid ismaaciil wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka ayaa xaqiijisay in duqeyn dhinaca cirka ah shalay ay ka fuliyeen soomaaliya taasi oo lala bartilmaameedsada saddex ka tirsan ururka al-shabaab waa madax ka tirsan ururka al-shabaab saraakiisha maraykanku waxay sheegeen inay qiimeynayaan khasaaraha weerarkaasi idaacadda v o a ayaa ugu horreyn baahisay in weerarkaasi lala bartilmaameedsada aadan garaar oo ka tirsanaa amniyaadka al-shabaab xiriirna lalahaa dadkii ka dambeeyey weerarkii westgate ee dalka kenya dhinaca kalena ururka al-shabaab ayaa mas-uuliyadda saacadii hore ee jimcaha maanta ah weerar lala beegsaday kulanyo baabuur ah oo socota agaarka tuulada carabiya ee waqooyi bari kenya ugu yaraan saddex qof oo laba ka mida ay yihiin ciidamada booliska kan kalena uu ahaa sarkaal ka tirsan golaha degmada mandheere ayaa ku dhinta weerarkaasi ciidamada amniga dalka ciraaqna waxay sii xoojinayaan maanta oo jimcaha duulaanada ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan magaalada tigriid oo la sheegay in qeybo ka mida dhulkaasi ay iskaga sii baxayaan ama ay kasii baxayso faraha mintidiinta daacish saraakiisha baqdaad ayaa muujiyey kalsoonida ay ku qabaan inay si buuxda ay dib ula wareegaan magaalada oo uu ku dhashay madaxweynihii hore ee ciraaq sadaam xuseen ahna mid istaraatiiji ah aad baad mahadsantahay falastiin axmed iimaan haatana dhegaystayaal mid ka mid ah heesaha ay qaado khadra daahir ayaan idinku soo waa dhoweynaynaa heestii ismaaciilow lamaloja
sida lamaloosha hadaba iluhu ay lulayaan sida lamaloosha hadaba iluhu ay lulayaan ayalay dhacaa shaqa hawla laba ladooda sida lamaloosha hadaba iluhu ay lulayaan sida lamaloosha hadaba iluhu ay lulayaan ayalay dhacaa shaqa hawla laba ladooda sida laygu weyyahay lurkuygu rarayahay isolegad jacaylki laakina maahe sida laygu weyyahay lurkuygu rarayahay isolegad jacaylki laakina maahe labxadayda beerkiyo haddaanan labta kugu qaban noloshay lacibte labxadayda beerkiyo haddaanan labta kugu qaban noloshay lacibte
laabxadayda beerkiya haddaanan laabta kugu qaban nolosheeda laciiftay codka macaan ee qadra daahir cige heestii laamalooja gabagaba ay u ahayd idaacaddeenii habeennimo ilaa intaan aroorta hawada mar kale ku kulmi doono waa dhammaan asxaabta v o a oo idin leh nabadgelyo
sida layligeed iyo oloo raray hayaan dheer sida layligeed iyo oloo raray hayaan dheer baliiga socodkiyo haleendada madahaye kala xiiba yeeleesho kaleexan waayo waa kaalurkiisi laqayadu ihaysa kalaxiiba yeeleesho kaleexan waayo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.